boodhkastku waa mid ka mid a hababka warbaahinta oo ah barnaamij maqala oo ka kooban xalqado dhegaysiya kaasi oo laga daalacan karo ablikeeshanno u gaara amaba inta fiideo ahaan loo duubo baraha bulshada lagu wadaagi karo intii aan baadhista xoogaha boodhkastka ku jiray waxaan arkay boodhkastyo ay dad soomaaliyii sameeyeen oo af soomaaliya af ingiriis intaba ku baxa waxaan arkay in kuwa afka ingiriiska ku baxa ay ka wakhti horreeyeen kuwa af soomaaliga ku baxa haddaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa kuwa af soomaaliga ku baxa waxaana la kulmi doonaa laba dhallinyaro ah oo arrintan ku lug leh aynu ku hormarnay ismaaciil cabdilaahi ubax oo ah aasaasaha ahna soo saaraha codka ubax bodkast oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee somalilan ismaaciil waxaan weydiiyey goorta uu soo bilaabay bodkastka iyo mawduucyada uu ku soo qaato taariikhda aan soo bilaabay walaalo xaweyaan sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayuu horta oo si dhaba usoo baxay barnaamijkani laakiin fikirkoo mid igu jiray buu ahaa in ka horreysay iyo sanad iyo labada ahayd xiisaha iyo jacaylka bodkastka si guud aan u qabana intaa uu ka cimri dheeraa laakiin labada kun iyo sagaal iyo tobanka bishii udambeysay ee labiyo tobanaad ayuu ifka usoo baxay barnaamijkani aniga iyo asxaabtayda dhadow ay aan ka wada tashanay aanu ka fikirnay aan markii dambe magaca iyo sida uu u ekaanay iyo wixii oo dhan ay la xaqiijiyeen sidaasuu barnaamijka ku bilaabmay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii labiyo tobanaad shanteedii ayuu soo baxay xalqadii koowaad waxyaabaha marka laga tago xiisaha aan u qabo idaacadaha ilaa iyaalnimadeedii aan jeclaa marka laga tago inaan jeclaahay inaan dadka sheekooyin soo gudbiyo ama kuwa qoraalaba ha ahaadaan oo dugaan daabacay ha ahaadaan ama sheekooyin gaagaaban dadka la wadaaga ha ahaadaan marka laga tago sheekatirinta aan jeclahay waxay ahayd in warbaahinta caadiga ahii jirta aan saliiday xaaladda ay ku sugan tahay oo noqotay mid inta badan ka shaqeysa hagardaamada bulshada iyo iska horkeenidooda sidaas darteedna loo baahday wax keeli kara marka dadku inta badan waxay idhaahdaan dhaliisha way sheegaan oo waxay idhahdaan waxaasaa qaldan laakiin inta ku dhaqaaqda aada bay yartahay laguma dhaame dhaqaaqdayga ahayd marka laga tago sababaha kale sheegay marka inuu dee noqdo meel lagaga waramo sheekooyinka bulshada arrimaha bulshada ah ee dhexdeeda ka dhaca ee wanaaga leh ee dadka isku soo jiidaya ee dadka midaynaya ee u baahan in wakti la siiyo iyo iyo magaranaysa waxaas oo dhan ayay ahayd aan u bilaabay waan gartay ismaaciil dhowr barnaamijhood duubtay baan daawaday qaar aada dareenkooda uu sarreeyo wiil dhallinyaro ah oo maxamed haldoor la yidhaahdaan qiyaastii dhammaystay marka markaad eegto dadka hadda iyo samirkooda tusaale ahaan youtube-kaad furaysaa cursarkan duldhigaa haddii waxa aan daawanaya oo shan daqiiq ka badan yahay inta badan waan ka boodaa laakiin markaad eegto boodkaasyada soomaalida dhowr baan ka arkay gaar ahaankaaga in badan baan dul jooga waxa laga yaaba barnaamij soconaya saacad ama ka badan inaan wada daawado marka adiga ahaan haddaan ku weydiiyo barnaamijyadii kuuga saamaynta badnaa eed sii daysay muddadii aada hawada ku jirtay qofku marka uu doonayay in uu barnaamij daawado amaba sidaas adsatay oo kale uu inta uu galo meel ay muuqaale ku jiraan uu doonayo inuu mid daawado waxay runtii marka hore ka xidhan tahay waxa uu ka filayo ciddaa barnaamijka soo gelisay taasaa inta badan keentay in qofkaasi ama uu iska dhaafo barnaamijkaas ama uu dhamaystirto nasiib wanaag waxyaabaha codka ubax lagu bartay waxaa kamid a barnaamijyada aanu ka hadalno inay yihiin kuwo ay bulshadu dareemayso inuu iyaga ka turjumayo waana waxa koowaade ay tahay qofku marka uu idaacad noocana sameynayo inuu ogaado cidda uula hadlayo marka dadku waxa ay dareemayaan in iyaga laga hadlayo in barnaamijyada ay xataa iyagu wax ku leeyihiin oo waxa jira qaybo barnaamijyada ah oo ay iyagu soo gudbiyaan oo sheekooyinkooda lagaga sheekeeyo oo iyagu dareenkooda dadku kula wadaagaan marka qofku iska dhex arkaya idaacaddii wax dareemaya inu isagu leeyahay dhan kalena dhiirigelin bay noo noqotaayo xataa haddii ay barnaamijyadu yaro kala go-aan oo daran la kala yaro mashquulo waxay noqdaan iyagu kuwa runtii shidaalka noo ahee yidhaahdaa barnaamijyadii aaway soo geliya marka wax dareemayaan lahaanshii dareemaya waayo wixii waxay laga hadlayaa mawduuciyo iyaga khuseeya qoday siyaasi oo meel ka hadlayna lagama hadlayo qolays haysato oo qabyaalad iyo wax kale isku haysana lagama hadlayo arrimo shucuuriya oo dareenkoodaaba laga hadlaya marka waxyaabaha qofka keena in uu xiiseeyo barnaamijkan oo aanu dareemin saacad soconaya inuu saacadda u dul qaato waxa weeyaan inaanu dareemayn inuu wakti ka lumayo taa weeyaan bay ila tahay tas ugu weyne ugu muhiimsan marka barnaamijyo macnalayn bulshada loo sameeyo tusaale ahaan hirada barnaamijyada waxaan ka doorbignaa tayadooda codka wax ahaan haddii barnaamijki bisha dhan laga yaabaa barnaamijyadu soo bixi waayey laakiin aanu ka calalsanahay sababta waxa weeyaan konton barnaamij baan soo deyin karnaa bisha gudaheeda laakiin annagaa safirayaal wada ah oo aan jeclayn waxaanu ku qanacsanayn inay dadka usoo baxaan marka tayadoo la ilaaliyo bulshada oo laga qeybgeliyo waxaa soo baxaya ay dhegeysanayaan ama daawanayaan xiisaha barnaamijyada iyo arrimaha positiveka ahee tugan ee laga hadlayo waxyaabahaas o dhan waxay saameyn ku yeelanayaan qofka daawadaha ahaa si adiguba ka markhaati furtay in aan u dhibsanin barnaamij saacad iyo ka badan la soconayna daawad
dhinacaas iyo magaalada qaahire dalka masar waxaa isna barnaamij bodkasta ka wada cabdifataax daahir cilmi oo ah soo jeediyaha goray bodkast cabdifataax iyo howlwadeennada arrintan kala shaqeeya ayaa hawsha soo bilaabay bishii janawari ee sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan cabdifataax ayaan weydiiyey mawduucyada uu bodkastka goray ku soo qaato ustaad aad baa mahadsantaa marka koowaad fikradda ka dambeysay waxay ahayd bodkastiyo fara badan ayaan aan fara badnayn laakiin dhowr ah ayaan la socday oo oo mararka wax laga yaabaa anoo gaariga isaga jiro o kale inaan iska daarto iska dhegaysto oo aan wax badan ka faa'iido marka dhowr jeer baan arkay misana dhalinyaro soomaaliyo iyaga laftirkoodu isu sharaxaya ama ama soo bandhigaya bodkastiyo kale oo oo oo dalal kale ka turjumaya ama luqado kale ku baxaya markaas ba waxaan jeclaystay in aan anigu bal fursadda noocaas oo kale aan abuuro oo dhalinyarada aan u aragno inay aqoon-yahan ama haldoor yihiin oo bulshada ay saameyn ku leeyihiin aragti hufana la wadaagi karaan inaan bulshada usoo gudbino fikradda ka dambeysa waxay ahayd inaanu madal ay dhalinyaradu inta badan wax ka faa'iidaan oo kii dhegaysanaya uu dhegaysto kii daawanaya uu daawado hadafka guud horta kaasuu ahaa waxaana inta badan diiradda saaraya dhalinyarada weliba dhalinyarada soddonkii sano u dambeysay hana qaaday waan gartay dhowr ka mida waan daawaday barnaamijyada bodkastkaas ku baxay mawduucyo xiisa badan baa ku jiray marka sideed ku doorataa mawduuca aad doonaysid inaad dadka usoo gudbisid wallahi ustaadii horta mawaadiicda aan u aragno aan isdhihi karno faa'iiday bulshada u leeyihiin misena lagama niqaasho lagama hadlo inta badan sida tusaalahaan oo kale mawduucii ugu dambe mawaadicdii ugu dambeysay oo ku saabsaneed ganacsiyada guulaystay dhalinyarada dadaalay ee iyagu afkaar ganacsi la yimi laga yaaba inuusan mediahan uusan ihtimaam siin ama uusan diiradda saarin marka mawaadiicda waxaan inta badan ka yara dheeraanaynay waxyaabaha mataqaanaa soomaalidu la qabsadeen oo inta badan la hadal hayo oo mararka qaarkood xataa iyagoo aan macno badan ku jirin laakiin style iska noqota in la hadal hayo waxaanu ku dadaalayna uun mawaadiicda laga aaminsan yahay oo laakiin bulshadu ay ay ay ay og aysan ku baraarugsaneen in faa'iido badan ay ku jirto inaanu soo gudbino weliba aanu xoogga saarno cidda soo gudbinaysa ka hadlaysa inay tahay dhalinyaro barnaamijdaas iyagoo weliba qaab inay noloshooda soo gudbinayaan camal inay nolosh mawduucaas aan ka hadlayno waxaan isku dadaalnaa in qofkaan dhalinyarada ahay muddadii koobneed uu noolaa xataa uu ku dambaki karo aragtida uu u arkayo mawaadiicda qaarkood marka mawaadiicda waxaan ku xulanaa uun waxa weeye horta aad baan uga fiirsanaa runtii laakiinse diradda koowaad waxaan saarnaa mawaadiicda aan isdhihi karno bulshada aqoon fiican ama kobacooda kordhin karaan ama aqoon bay u siyaadin karaan islamarkaana laga aamuso la dayaco aan ihtimaam fiican ihtimaam badan la siin waan gartay laakiin bulshada ahmiyad u leh waan gartay cabdifatax waxaad ku nooshahay dalka masar halkaas ayaanaad bodkastka ka bilowday dabcan internet baa jira oo dadka dhegeystayaasha ama daawadayaasha waa la heli karaa laakiin sideed ku heshaa martida aada barnaamijkaaga ku marti qaadid horta qaahiro waa meel soomaalida aada u yimaadaan oo weliba dhalinyarta intooda aqoonta le aqoonta saaxiibka oo ee aragtida xambaarsan ay yimaadaan dhalinyarada marka markii hore waxaan fursad u helnay in qorayaal u yimi bandhigkan caalamiga ah ee qaahiro ka dhaca sanadlaha ah inaan usoo gudbino dhalinyarada aragtidooda kadib fikradda way sii xoogeysatay wax dhacday in aanu mararka qaarkood aan ku dadaalno inaan si sanadkan gudihiisa iyo muddo dhowr bilood udhexayso aan fursad ugu helna inaan soomaaliya usafarno walow hawlo kale aan usafrayna laakiinse qorshaha ay kamid noqotay laftirkeeda in bodcastiga aan u helno martigeliyaal waxaan leeyahay dad aanu ku martiqaadno oo iyagu aan u arkayno inay yihiin dadka bulshada aragtila wadaagi kara marka waanu ka gudubnay inaanu masar keliya wax ku duubno waxaanu ku dadaalnaa inaan qofkii aan u aragno inuu joogo
meesha xataa meel walba ha jooga in haddii ay noo suurta gasho inaanu aadno oo aanu ka soo gudbino wixii xogga aanu aragno muhiimina tahay
haddii aan dib ugu noqonno magaalada hargeysa ismaaciil cabdilaahi ubax ayaan weydiiyey sida uu isaga ula muuqdo mustaqbalka soomaalida iyo habkan warbaahineed ee boodhkastko runtii kacdoon borkaas ayaa hadda soomaalida dhexdeeda ka bilaabmay runtii diilo aada u wanaagsan ayaan anigu qabaa sababta waxa weeyaan mar bay da warbaahinta joogtay telefishon iyo idaacad wakti go-an soo gala wakti go-an baxa oo aan la soconin ummadda iyo dabeecaadkooda iyo sida ay u nool yihiin maalintooda oo haddii barnaamij ku dhaafo aanad helaynin meel aad kaga daba tagtay ilaa maalinta dambe ama maalin shanaadii lagu soo celiyo mooyaane marka in habkan cusub ee barnaamijka jabada kugu jiro waktigaa doontana aada shidanayso iyo goortaa doonto iyo habkaa doonto runtii waa wax aada u wanaagsan oo bulshada kusoo kordhay soomaalida dhexdeedana aanu arko maxaa laga xdaraa in uu rajo badan gelinayo oo warbaahinteedii lagu yaqaanay uun isku darka bulshada iyo waxyaalaha inay meesha ka saarayso marka waa suuq banaan inkastoo dad badan iminka ay bilaabeen dhowrkii sano u dambeeyey runtii aan aada ugu faraxsanahay inaanu anagu u noqonay cid ay ku daydaan wax wanaagsan oo lagu faano maantana ay jiraan de ugu yaraan toban kale oo soo socda oo xaawada talooyinkoodii iyo nasoo weydiinaya waxyaabahaas oo dhawaan aanu ka taageerno marka inay waxaas banaanka usoo baxaan oy bartaan oy boqolaal noqdaan oy kumaanmaal noqdaan inagay noo wanaagsan tahay laynkaana ay haystaan iyo jidka ay ku taagan yihiin ee ah in waxyaabaha wanaagsan ee bulshada iyo bulshada iyo dhaqankeeda iyo iyo miisaankeeda iyo waxyaabaha suugaanteeda iyo waxyaabahaas odhan lagu weeleeyo iyo diintooda iyo dhaqankooda aad bay muhiim tahay
dhegaystayaal barnaamijkii gaarkahaa ee ku saabsanaa boodhkastka soomaalidaon maanta ku dhegaysanay taariikhda laba boodhkast oo kale ah codka ubax oo ka dhisan magaalada hargeysa iyo goray boodhkast oo ka dhisan magaalada kaahire dalka masar ayaa intaasi ku eg intaynu barnaamijkan la mida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo